bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanta faylaa miin faylaa ka dhowaada warkaana hamignama idaacadda warsan ee baydhaba qodobadaysan ka dheegi doontan haddii ilaahayara intuuna ka guda jarna iyo walibaa ku mid e halow horseed eh halo radio warsan halow daynunay b halo radio warsan xaafadda horseed ee iyo halay tiilo kusagootii tartan aqooneedka bala barakaysan ee ramadaan dagaala kudhii degmada afgooye iyo faahfaahino lukeelahay qaraxa kudhii magaalada gaalakaaye iyo weliba gadoomiyaga gobolka mudug oo qaraxaga ka amuuday faahfaahin qaraxa kudhii beledka muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka dhawaaqday qorshaga dalka reedlandka nagawa soomaalida kahayiran banaanka ciidamada dowladda oo roojina socdowka beledweyne iyo eel jaalle baarlamaanka puntland iyo laanqeybi ajandiga haliska ee gudoomiyaga baarlamaanka madaxweynaha galmudug iyo baarlamaanka horjeeyaha iyo golashay wasiirada shaqaalaha somalilan iyo lafasee iyo weliba sababtoo la sheegay akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singaytona akhyaaray hamiignimadan weliba ku mida haddii laahayara safiirka shiinaha anfidhi israa'iil yaa u soo miid ah laku heli minshay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahaaitow axad isniignaya hahooyida hayti taariikhdana ka toosanta tumanyo todobada bilishanaad ee mey sanadka lamadukun labaatankintaas waliba yohaayana qodobadii warkaana hamiignama haatana ka dhowaaday sogii iyo faahfaahsan haddii ilaahayara ano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha eh yaan dasiinkula soo sii doona haddii ilaahayara insha allah kabilaawno xaafada horseed yaa halayti isku keyrti guud ahaanba tartan aqooneedkii balabarakaysan ee ramadaan oo ku socda warbaahinta warsan ee baydhaba hamiinkii labaatan lamaad jese toose tartan aqooneedkii balabarakaysan ee ramadaan ku socda raadiyo warsan ee magaalada baydhaba halaytii waliba is aragay oo tartan hiise la dhex maray xaafadda horseed ee iyo deegaanka daynuunay b waliba la weydiiyey mantodoba su'aal wadartaama tuutalka kudhakaasa tumong iyo far su'aal tartan aqooneedka sanadkan raadiyaha warsan waliba isku kaaladay ururka garab walaal iyo warsan raadiyo dhanaga su-aalo amiin walba soonkan waliba haddii aryahaye iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir tartankii halayta daynoonay b waliba lakoytay tumongishan dhibood meelaha fidii kala la tartamaasi horseed ee iyo lakoyti lidhibood waliba saas guulo karatay deegaanka daynoonay walibana xaafadda horseed iyo iskugudegday baskii tartan aqooneedka bala barakaysan ramadaan ee raadiyo warsan oo isla saarnayaan dhammaan xaafado magaalada baydhaba kureed marki barnaamijka tartan aqooneedka soo dhammaaday waliba natiijada ka dhawaaqay maxamed salaad uuse kusoodi ururka garab walaal horseed ee mayba la warsaday todoba su-aalo mayba ku jawaabeena afar kumad ah sidee dhibooda lahaada lahaayeen mayba laku jaray lama dhibood oo anshax xumo lanku goy saas dartii li dhibood haysadaan daynuunay b todoba su-aalo la warsaday todobada basta sax ayaan ku jawaabeen hal su-aal oo horseed habaal martin ku faa'iidaysadeen saas dartii tumishan dhibooda lakuheen uukiya waliba balansana ilaa afar kohood ama afar haafadood ayoo shalayin horseed b iyo isha e oo tartan show bilaawado doona lamada saa hamiignama iyo weliba daarusalaam b iyo daynuuna e yayoona barnaamij show bilaawado doona sadeeda saa barka hamiignama lamadii khaafadood oo kulukubadi iyayoona guud ahaanba iskugu degaayan baskii tartan aqooneedka balabarakaysan ee ramadaan ee warsan raadiyow oo isla saarayin dhammaan xaafado magaalada baydhaba dagaalu sujay sidii khasaaro shalduboon yaa weliba isu halayti kuriyey degmada afgooye gobolka ku tirsana shabeellada hoose welibanuusun dhehey ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya iyo weliba dhanaga dagaalyahanada xarakada al-shabaab dagaalka kooy kureeda markii al-shabaab weeraraha kagaaday fadhiisamay idamada dowladda soomaaliya yoo kilayin koontaroolka mukayga ee degmada afgooye welibana la sheegay inta dagaalku susoodi walka dhow sa'ad oo meelas usugudhi dagaalka goobrogayaal iyo weliba warbaahinta warsane baydhabayoon sheegana intii iyo dheegan dhawaaqa jugdar hasaasta yoonas adeegsaday lamada dhana oo wada dagaalamay aabbahaato si rasmi ana sheego korna khasaaradii lamada dhana oo dagaalamay saraakiila ciidamada dowladda ee soomaaliya gobolkaas shabeellada hoose iyo weliba oo sheegana intayo isku dafeen weerarkan kukoye dhaniga al-shabaab islamarkaasna khasaarayoo deersiyan deegaano ku tirsana gobolka shabeellada hooseya mararka qaar weliba kuriyaya dagaalahan dhexeeya ciidamada dowladda iyo dhaniga al-shabaaba welibana saraakiil ciidamada dowladda iyo al-shabaaba iyo shal sheegdaana guulo shal duban wararka warbaahinta warsan ee baydhabo hamiignimada ayaa ku helaayta magaalada gaalkaayo harunta gobolka mudug iyo weliba yoo sheegahana inti qara hoogan usukudhey waqooyiga magaaladaas kaas oona jugdisa lakudheegi inta badanba guud ahaanba xaafado shal duwan ee magaalada gaalkaaya qarahaga iyo wararka laku helahaya hamiignimada weliba iyo sheegahana intuusa kudhay harunta maamulka gobolka mudug ee puntland islamarkaasna usu jara khasaaro dhamashay iyo dhaawac e oo ku dhaladay qarahaas wararka laku helahayo weliba iyo sheegahana inta qofas nidaamyusu iska qarhi baabuur usu saarnay gudoomiyigii gobolka mudug ee maamulka puntland axmed muuse nuur welibana la xaqiijiyey intii qarahgaas usug amuuday gudoomiyigii gobolka mudug axmed muuse nuur iyo saddex askari oo lasooti hiliyoha ku baxeen harunta maamulka puntland goobrogayaal iyo weliba warbaahinta warsan ee baydhabayoon sheegana intiyo ku war helen jugdo qarahga oo eedian ulusayti sidoo kalena iyo dheegin rasaaso fara badan oo hoogan haabahaato wilalan sheegna nooga usuhaayay qarahaas ciidamo fara badan oo ku tirsana maamulka puntland yaliyeeye meelal isu qarahga kudhi welibaniya soota gurmada loonsubyawa dadkii la sheegay intiyo roogan meelo qarahguusa kudhi oo dhaawaanaha ku deri isla wararka qarahyada ayaa ka guda jirnay akhyaaray qaraha oo sujugdisala ku dheegi qaar kumade degmooyinka gobolka banaadir iyo weliba uusa kudhiyay dhinaga dambe isbitaalka erdogan ee kasa digfare degmada hodan ee gobolka banaadir qarahaga uu sugaayi koomiinada noog dhulkuluka duugow iyo weliba la sheegay intii lala fiirsadii baaburyo wedan ciidamada ku tirsan ahaan militariga soomaaliya kaas oona miilowsu maraaye haabahaatoo la sheegi inta wal khasaare ahan ku deerna ciidamada wararka iyo weliba intaasoo ka darahana inta lama qof oo shacab eh oo hiliga uusu qarahga dhiyaay meelo maraayi iyo ka dhaawaamen haanasoodna lijeeyey koo kumide isbitaalka kayaala beledka muqdisho goobrogayaal iyo weliba warbaahinta warsan ee baydhabo yoon sheegana intii qarahga kureed ciidamada iyo firan khasaasa fara badana haabahaato qofna walankanagana iyo-ona ciidamada dareersho qoransii wadadeen magaalada muqdisho iyo weliba isu ka qabsoomay shirka guddiga korseedabka cudurka covid tumi sagaala kaasoona soo shirka doomiyaay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre welibaa loon ku hadlay qodobo dhoore shirkiya welibaa loon ku hadlay sidii heedlaanka naga lahay dadka soomaaliyeed oo kaxnabanga dalka banaanshay iyadoona la marhaya habka caalamiga ee fiiryowka rakaabka waana lungufeegjignaada cudurka koronavirusa ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee guddiga kala dardaarmi dardargelyowka howlo bulshada yoon hayan iyo weliba shaqada sidii dadka soomaaliyeed banaanka kahanaban redlanka naga lahaaye guddiga kuhorseedabka cudurka covid tumi sagaal iyo hamiin welba weliba iyo weeldana kulan joogde iyadoona loonku hadlo arrimo la xiriirta cudurka dilaaga covid tumi sagaal ciidamada dowladda soomaaliya orooga gobolka hiiraan iyo weliba yoroojena in socdowka dadka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo weliba deegaanka lambarkahi ee eeljaale ee duleedka magaaladaas sababtanka wiinga jidkaas lanhiri iyo weliba ku dambeeytay kureeda marakay marowka jidkaasay usanagaday koox halise islamarkaasna biyo iyo qaadan dhowr qof haanasona ciidamada iyo ha badbaadiyeen saraakiila ciidamada iyo weliba qarasho sheegana inta jidkaasi iyo hiiro doonan ilaa la kusheena qorasho laka badbaado dadka shacabka eh oo biyo ka qaadahaya heliyo kuwa yahanyin deegaanka eeljaale ee duleedka magaalada beledweyne mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo horey ciidamada ammaanka anka amreen intiyo seedan deegaanka eeljaale islamarkaasaytina iyo sugan amniga dadka fatahaado ku barakay ee u rooga deegaankaas gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ee halaytay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaas weliba usla wadaagay ajandihii usoo xilka ka waayay gudoomiyihii hore cabdihakiin dhoobo daareed kala fadhiga ee baarlamaanka ee puntland iyo laka sheegay intuu sufurmawa dhato bilojoong iyadoon ajandiga usu kumidaye la xisaabtamowka xukuumadda iyo reedunfiiryowka heshiisyadii hore qodobadaas ona iyo haliskanaga kora gudoomiyaga qodobadan koowiin ee jandiga kala fadhiga ee baarlamaanka ee puntland iyo weliba kumide hagudbiyowka wali helise iyo gali xukuumadda puntland la xisaabtamowka xukuumadda usu hogaamiyow madawiine saciid cabdulaahi deni dhammaystirowka iyo weliba heshiisinta maxkamadda dastuurka ee cansixinta mas-uuliyiinta aan badan hasaanadsiyowka golo wakiilada dhaqangeliyowka qodobadii hakubahi shirka wadatashiga ee puntland weli akhyaaray warkii hamignima idaacadda warsan ee baydhabo dhugunsudahaytan welibana akhyaaray howada singulaha hamiin fayla qoraal hakubahi hay-ada shaqaalo ee somalilan ee geeka weliba laka dhawaaqay inta la fasay dhammaan shaqaalo somalilan laku bilaaw baryeytiyo taariikhdeeda ka toosanta tuman siyeedka bilishanaad ee meeya sanadka kan lamada kun labaatanka ilaa tumi sagaalka bilatan ee meey qoraal hakubahi hay-ada shaqaalo ee somalilan ee lakasheegi inta sababta la xiriirta sanaguuradii labaatii sagaalaad iyo ka toosanta maalintii somalilan ee ka dhawaagdi intiya kugotis intiya kale ee tuman siyeedka bilimeey fasahagallisii dhammaan shaqaalo somalilan iyo weliba qayb ku eh wasaarado iyo hay-ado kaleed ee xukuumadda yeedoonu hambaliilandiri dhammaan shacabka ka nool deegaanada somalilan akhyaaray surunkiisin warka kudhugunsuda haytaan shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo safiirka shiinaha anfidhi ee israa'iil yowsoo miide laku heli miinshay oo kiyaala magaalada talaafiif sidiya haka warantii warbaahinta israa'iil mastardo oo sudaais laka sheegay qonton siyeesana jar iyo weliba miidshay laku helay sariirtiis ilaayonay hatana may og sababta ku dambayta amuushadiis weliba dalkaas laangmagaaway bilii febraayo sanadkan welibana usoo horeytay shiinahanka fidhiya ukrein afayaan hadli booliska israa'iil ee wakaalada wararka ee ruters yaan sheegay intii booliska hatiyo roogan meeluuso ka dhamaday ama ka amooday safiirka shiinaha anfidhiya israa'iil telefishanka kanaal tumi lama israa'iil ou soo hayigdahaya ilwareedyo caafimaad olaag magawna ya sheegay intay mastardu usoo amooday usoo hundurow fariinlaaka daaway boga safaaradda magaawistii kureedya mastarduug amani hiriirka ku dhaheeya dalshay shiinaha iyo israa'iil jimaadi safaaradiis iyo weerarafke kagaadi hoghayaga arrimo binaanka ee maraykanka maag bombeeyo uusa ka dhaliilaya qaabka uusu shiinaha aan la tacaalahaya fayraska korona hilousa roogi israa'iil jawaab laaka daaway jariiryada ha ku bahaasta safaaraddaas yayaana ka dhaliilayti hadalkii ha kuweeri maag bombeeyo ousu ka sheegay inta shiinaha isu weligey in aragna xaaladda fayraska ee korona warkii hamiignama akhyaaray xilligoysin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhaba hamiignamadan akhyaaray intaninka dhonyi ano maxamuud eslisoosiyay ammaan allah